dhammaan bahda beesha caalamka mudanayaasha baarlamaanka labada aqal guddoomiyaha gobolka banaadir golaha garsoorka maamulka gobolka banaadir danjirayaasha iyo ciidamada amniga saxaafadda iyo dhammaan martisaad kale assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu mudane madaxweyne mudane guddoomiyayaal mudanayaal iyo marweyn waxaa sharaf weyn u ah inaan maanta ka soo qayb galno furitaanka kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka ee baarlamaanada labada aqal ee dowladda federaalka soomaaliya anigoo ku hadlaya afka golaha wakiillada dowladda puntland waxaan mahadcelin ballaaran u soo jeedinayaa golayaasha baarlamaanka labada aqal ee soomaaliya ee nagu casumay madashan sharafta badan inaan ka soo qayb galno munaasabadda furitaanka kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka labada aqal ee soomaaliya waxaan maxadbeelin baraaran u soo jeedinaynaa dhammaan golayaasha kala duwan ee dowladda federaalka soomaaliya maamulka gobolka banaadir iyo shacabka reer muqdisho anigoo uga mahad celinaya soo dhoweynta wada shaqaynta iyo walaaltinimada ay noo muujiyaan mar kasta oo aanu howlo shaqo u nimaadno magaalo madaxda soomaaliya ee muqdisho dowladda puntland ee soomaaliya ee la dhisay kun sagaal boqol sagaashan iyo siddeedii ahna dowlad goboleed baarlamaani ah waxaa axdigii lagu asaasay iyo dastuurka hadda jiraba dhigaya in puntland ay tahay qayb ka mida soomaaliya xilna uu ka saaran yahay hirgelinta dowlad soomaaliyeed oo ku dhisan hab federaaliga ah sida uu qabo qodobka afraad ee dastuurka puntland haddaba annagoo ka duulayna waajibaadka dastuuriga ah waxaan wakhti badan iyo dadaal badan ku bixinnay sidii loo heli lahaa qaran soomaaliyeed oo ku dhisan nidaamka federaaliga ah ilaahay ayaa mahadle waynuna haynaa waxaan maanta joognaa meel fiican oo aan hore uga sii mari socon karno taas oo ay markhaanti u tahay fadhigan oo ay ka muuqato wada shaqayn dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada federaaliga ah mudane madaxweyne mudane guddoomiyaal mudanayaal iyo marweyn dib u soo yegleelidda qaran soomaaliyeed wuxuu soo maray marxaladood badan oo xasaasi ah waxaase guul iyo sharaf noo ah inaan maanta ay inoo dhammaystiran yihiin haykalkii iyo nidaamkii dowladnimo taasoo aynu kaga baxnay shirarkii lagu qaban jiray dalka dabaddiisa loogana gudbay looguna gudbay in kulammada iyo dibu heshiisiinta aan ku qabsanno dalkeenna iyadoo ay hoggaaminayso dowladda federaalka ee soomaaliya waxaan ku boorinaynaa dowladda iyo shacabkaba in halkaa laga sii wado dadaalka iyo dib u soo heshiisiinta loo samaynayo dadka walaalaha ah ee soomaaliyeed arrimaha dastuurka dastuurku waa heshiis bulsho waana marjaca loola noqodo shaqo maamul oo kasta oo la qabanayo iyadoo aan laga hor imanayn shareecadda islaamka hase yeeshee waxaa lagama maarmaan ah in la helo dastuur dhammaystiran oo la isla ogol yahay isla markaasna waafaqsan dastuurka maamulka maamullada federaaliga ah ee soomaaliya waxaana arrintaa lagu gaari karaa wada shaqayn iyo niyad wanaag waxaan arrintaa wuxuuna ballanwaxaanuna ballan qaadaynaa ka puntland ahaan inaannu waajibaadka dastuuriga ah ka qaadanno geedi socodka dib u eegista dastuurka federaalka ee soomaaliya amniga amnigu waa lafdhabarta dowladnimo sidaa awgeed waxaa laga maarmaan ah in aan baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo baarlamaankanada dowlad goboleedyadu ka qaataan doorkooda xeerdejineed iyo dabagalka lana dadargeliyo wixii shuruuc ah oo looga maarmi waayey shaqooyinka hay-adaha amniga ah si loo helo dal xasiloon oo ay u soo hiloobi karaan muwaadiniinta soomaaliyeed oo ku nool ama qaxooti ku ah waddanka dabaddiisa gaar ahaan waddamada deriska ah garsoorka iyo caddaaladda arrimaha caddaaladdu waa waajibaad diiniya waxaana inoo ku xusaaran hay-adaha garsoorka sidaa awgeed waxaa loo baahan yahay sinaan cadaalad bulsho oo ku dhisan shareecadda islaamka si uu muwaadin kasta xuquuqdiisa dastuurigaa u helo haddaba annagoo aaminsan hay-adaha garsoorka ee dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedaduba ay ku shaqeeyaan duruufo adag oo dhanka amniga iyo dhaqaalaha ah waxaan ku boorinaynaa inay muhiimadda siiyaan xil gaarana iska saaraan sidii shacabka soomaaliyeed uu heli lahaa garsoor iyo cadaalad hufan waxaanuna baarlamaanka federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada u soo jeedinaynaa in dalka laga haqabtiro baahida qaanuuneed ee la xidhiirta dhinaca garsoorka iyadoo mar kasta sal looga dhigayo shareecadda islaamka wadahadalka iyo dib heshisiinta puntland waa qayb ka mid ah soomaaliya waxayna soo dhowaynaysaa waddo toosan oo kasta oo loo marayo dib heshisiinta iyo midnimada shacabka soomaaliyeed hase yeeshee puntland waxay leedahay dastuur dhammaystiran oo ku cad yihiin gobollada ay puntland ka kooban tahay iyo xuduudaheeda sidoo uu qabo qodobka toddobaad ee dastuurka puntland sidaas awgeed waxaannu soo jeedinaynaa in aanay dhicin wax wadahadalah oo ay puntland ka maqan tahay ama aanay dhinac ka ahayn oo khuseeya gobollada puntland gaar ahaan gobolka sool iyo sanaag oo dowladda federaalku la gasho cid aan arrimahaas gobolladaasi khusayn waxaan u caddaynaynaa dowladda federaalka ee soomaaliya beesha caalamka iyo cid kasta oo danaysa xasilloonida midnimada soomaaliya inay gobollada sool iyo sanaag ka mid yihiin dowladda puntland ee soomaaliya qaybna ka yihiin dowladda federaalka ee soomaaliya wakiillada laga soo doortayna ay fadhiyaan labada gole ee hadda baarlamaanada soomaaliya u fadhiya sidaas awgeed waxaan cambaaraynaynaa sheegashada iyo xadgudubka aan caqliga iyo cilmiga ku dhisnayn oo ay wadammada ay wadaan kuwa lidka ku ah qarannimada iyo midnimada soomaaliya mahadcelin waxaan u mahadcelinaynaa kuna bogaadinaynaa qaranka ee dowladda federaalka soomaaliya shaqada qaran ay hayaan gaar ahaan arrimaha dib heshisiinta iyo soo celinta maxaabiista soomaaliyeed oo ku dhibaataysan dalka dabaddiisa waxaannu ku boorinaynaa hawshaa in la sii wado talagelin waxaan talagelin ku soo jeedinaynaa ka puntland ahaan baarlamaanka soomaaliya labadiisa aqalba oo haddana hor fadhiya oo wakiillada ka ah soomaaliya guud ahaan qaybaheeda in ay muuqato inona fiican tahay in la helo xasillooni siyaasadeed xasillooni siyaasadeed waxaa weeye inaynu jeensanno waxyaabaha dhabta ah oo dalkeenna wax ka qaban karaya waxa xantu tahay aanu ku haynaa meelahaanu ka nimi baarlamaanada iyadu inay ku mashquulsan yihiin arrimo dhexdeenna ah arrimahaasi waa arrimo ina dhaliila waa arrimo wax badan ina ka beddelaya baarlamaan wuxuu leeyahay saddex shaqo waad og tihiin annana waanu ognahay dowlad goboleed baanu ku nahay mid qarankii soomaaliyeed baanu ku matelaysaane dabagal baynu leenahay xukuumadda in la dabagalo waxaynu leenahay matelaad shacab shacabkaynu ka nimi inaynu metelno waxaynu leenahay inaynu qiimayno wax kasta oo dowladnimadeennu ku hagaagayso mudanayaal tala soo jeedinteeda waxaa weeye waa mooshinno badantiina mooshinada yaraya dalkana u shaqeeya dhibaatadayna ka yareeya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu